dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba ay noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan warka habeenimo ee dalsan qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka qayb galaya aas maanta loo sameeyey marxuun cali ugaas cabdulle kulan looga hadlayay diyaarinta qorshahooleedka mideynta fariimaha warbaahinta qaranka kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa lagu soo gabagabeeyey wasiirada gargaarka dowlad goboleedyada iyo hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa baydhabo uga furmaya shirka madasha arrimaha bini'aadanimada deegaanada puntland ayaa maanta waxaa laga daafuray ololo cusub ee cudurka dabeesha iyo fitamin e shirkadda shabeelle fruitisan fija tablas ayaa muqdisho ka hirgelisay mashruuc ganacsi oo dib loogu soo celinaya midabkii iyo dhadhankii uu lahaan jiray mooska soomaalida
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waa habeen axad waa isniin ay sii bixaysa talaadana ay soo galaysa taariikhduna waa labada bisha tobanaad ee oktoobar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan warkii oo dhammaystiran mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka qayb galay aasa maanta loo sameeyey marxuun cali ugaas cabdulle oo ku geeriyooday magaalada caasimadda ee muqdisho cali ugaas cabdulle oo maalmihii ugu dambeeyey ku xanuunsanaa magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan cisbitaalka digfir ayaa maanta ugu dambeyntii ku geeriyooday isla muqdisho iyadoona aaskiisa ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dadyo kale oo aada u fara badan oo ay ugu horeeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya madaxweyne hore iyo guddoomiyaal baarlamaan iyadoo sidoo kalena ay kasoo qayb galeen dad kale oo shacab ah warkan waxaa sii dhammaystiraya abuukar axmed xasan dayax
guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ambasadoor hore iyo mid ka mida duubabkii dhaqanka ee ugu waaweynaa geeska afrika allaha u naxariistee nabadoon cali ugaas cabdulle ayaa halkan lagu aasayaa allaha u naxariistee aaska marxuumka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu ka mid yahay guddoomiyaha golaha shacabka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre guddoomiyaha golaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiinta goobta ka hadashay waxa ay u tacsiyeeyeen dhammaan ehelka iyo qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم كل شيء هالك إلا وجهه لحكم ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مدنتوا إلهي الله نحرسته وغاس علي وغاس sida la sheegay oo runtii nin taariikh wanaagsan ummaddiisa ugu soo shaqeeyey dalkiisa u soo shaqeeyey mas-uuliyad culusna dalka ka soo qabtay maanta ilaahay nasiibkiisa ka dhigay maalinta adduun ugu dambaysay ilaahay waxaan ugu baryanaynaa in ilaahay jannatalfirdows ugu bashaareeyo marti la jecel yahay ilaahay ka dhigo runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan qaraabada iyo mas-uulinta iyo dadka maaragtay tacsiyadiisii ayadoo marxuumka ku sharfaayo inay ka soo qeybgalaan tacsiyeentiis ehelku tacsiyeentiis iyo marxuumka sugoontiisiis dadkii ku yimidna waa idinka mahadcelinaynaa cali ugaas cabdulle waxaynu ku xusuusanaynaa inuu ahaa waddani daacadu ah dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeeyey si adag ugu shaqeeyey oo aan cid maanta wax ka tabanaysaa oo noole ayna jirin saynu ognahayna qof walba waa dhimanayaa waa la kala horraynayaa waxaan aad iyo aad uga xumaa muddo uu hosbitaalka ku jiray muddo dheer buu ku jiray waxaan marar badan dhowr jeer oon u tegey aan ilaahay uga baryey xaaladda uu ku jiro mid ka bedelan inuu u keeno waxaan qabaa wuu soo shaqeeyey dalkiisa iyo dadkiisa wuu u soo shaqeeyey wanaag buu ugu soo shaqeeyey ummadda soomaaliyeed wanaag bay ku xusuusanaysaa ilaahay u naxariisto walaalkeen xaaji cali ugaas cabdulle naxariistu janno allaha siiyo qabrigiisa allahu waasiciyo gadaashiisa ilaahay nama fidnaayo waxaan rabnaa halkaa inaan ugu tacsiyeyno qoyska xaajiga dhammaan reer ugaas qaraabada dhammaantood iyo dadka soomaaliyeed maadaama uu ahay nin dhaqan iyo dowladnimo isku darsaday inaan uga tacsiyeyno ummadda soomaaliyeed meelay joogaan ee runtii ajalkiisii uu ku dhintay wakhtigiisii uu qaatay ilaahay kitaabkiisa midigtaa ka siiyo waa halkaas meesha la wada socdo waxaan aaminsannahay inuu ahay nin qaali ah oo dhaqanka iyo dowladnimadaba aad u yaqaana ee runtii kuna calaamaysnay dadka miisaanka iyo rajaaxada caqliga ilaahay siiyey oo ay yartaa asagoo kale in la arko marka ilaahay idankiisa dadka jooga allah noo barakay in sha allahu tabaaraka wa tacaala الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي أونا حريستو وقاسكا نحريست الجنة الله كورابيو من بيسنا الله نافو سؤالها قبل الله وسهلا وسخره الله أنا كلاش وقاس علي وقاس عبد الله هذا تاريخ سؤال مشي كيي شخصيات مهمة ayaa inaga baxday dalka iyo dadka soomaaliyeedba qiimo ugu fadhiyey waase la wada dhimanayaa inta uu joogay wixii uu qaban karay waa soo qabtay allah u naxariisto laba shay unbaa la rabaa midka koowaad waa u ducaynaynaa in ilaahay inaga aqbalo ayaan ilaahay ka baryaynaa intan oo dhan oo isugu timid inuu ahlu khayr yahay ayay muujinaysaa tirada intaan la eg cadadkan intaan la eg muslimiinta ah ee isugu timid ee janaasadiisa kasoo kasoo qayb gashay shafaaco inay u shafaaco qaadaan waxaan ilaahay ka baryaynay ilaahay shafaacadaas ka aqbalo qodobka labaad oo aan lanaga rabo waxaa weeye wixii wanaagsanaa ee lagu ammaanay inaan kaga dayanno insha allah marka taana waynu kaga dayan ilaahayna ilaahay subxaana wa tacaala mar kale waxaan uga baryaynaa in ilaahay u naxariisto innagana inooga daba naxariisto dhammaan inta ka soo qayb gashayna way ku mahadsan yihiin ahalkii iyo qaraabadii oo ugaasku ugu horreeyo iyo ummadda soomaaliyeedna waa uga tacsiyanaynaa sabir iyo iimaan allah inaga wada siiyo kulligeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
kulan looga hadlayay diyaarinta qorshahooleedka mideynta fariimaha warbaahinta qaranka kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada caasimada ee muqdisho waxaan uu sii dhammaystiro cabdifataax ilkacase
kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqankii dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay goobjoog ka ahaayeen wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka ka jira xubno matalaya beesha caalamka ayaa ujeedyadiisu ahayd qorsho howleedka istaraatiijiyada qaran ee isku xirka warbaahinta kulankan ayaa aad waxaa looga dooday sidii laysugu dubnaan lahaa loona wajihi lahaa fariimaha ay baahiso dowladda federaalk soomaaliya iyadoo si wadajir ah ay isaga kaashanayaan baahinteeda dowladda federaalk soomaaliya iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka ka jira sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay dagaalka ay dowladdu kula jirto al-shabaab iyo xasilinta goobaha laga saaray al-shabaab ugu horeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahiyey kulankan isagoona kulanka uu shalay uu daafurmay maantala xiritaankiisu ahaa halkana waxaynu u fadhinaa action balaankii ama sidii loo wada shaqayn lahaa ee shaqada loo bilaabi lahaa kadib marka ay golaha wasiiradu ansixiyaan istaraatiijiyadda oo dhaqso loo horgeyn doono waxaan kaloo halkan uga mahad celinaynaa hay-adda u s aid oo ilaa iyo maalintii ilaa iyo maanta fangaraynaysay istaraatiijiyadda iyo hay-adda perspective media oo iyaduna fududeynaysay kulamada cid kasta oo ka qeyb qaadatay hawshaana waan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaa dhankiisa goobta ka hadlay abshir cabdi sheekh oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug
intii barnaamijkan soo socday runtii waxaa laga soo maray oleyse fara badan oo isugu jira dhinacyada kala duwan maaragtay shaqadu leedahay laakiin waxaan isleeyahay maanta in la joogo guusheedii waa gebagabadeedii ee, si wada jira ayaana arrintaa ku soo wadnay ee, runtii arrintaani waxay naga kaabi doontaa ee, gacana naga sii doontaa maadaama dalka ku jiro dagaal lagula jiro nimankan argixisada ah oo waddanka ee, wakhti badan ku habsaday oo cuuryaamiyey dhammaan nolosha qaybihii kala duwan shacabka soomaaliyeedna runtii dhibaato u horseeda shan iyo tobankii sano lasoo dhaafay in lagu wiiqo ayay waxay ka qayb waxay ka qayb ka noqonaysaa arrintan ama ay doorka ugu muhiimsan ka qaadanaysaa
gabagabadii wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya daawuud aweys jaamac ayaa soo xiray kulanka isagoona sidoo kale ka hadlay arrimo muhiim u ah shirkan iyo sidii markaasi laysugu duubnaan lahaa baahinta fariimaha ay baahiso dowladda marka isbedelada ku dhacaya warbaahinta iyo communicationka waa mid mar walba sii ballaaranaya waxaana u sabab ah teknolojiyadda sare ee haatan caalamku isticmaalayo marka iyadoo aan taas loo arkaynin inay tahay een, caqabad waxaa la rabaa in dhinac wanaagsan loo isticmaalo iyadoo la raacayo xeerar amaba aan kulamada wada tashiga ah oo aan ku wada heshiinay oo ugu dambeyntii aan u aragno in ay kasoo bixi doonaan eh, hadafkii aan u baahnayn oo ah inaan fariimo wanaagsan oo dadka wax u taraya u gudbino fariimo midaysan u gudbino Eh, iyadoo taasi ay sii dheer tahay in dadaalada hay-adda u s aid eh, kaalinta weyn ka qaadanaysa barnaamijyadani ay jiri doonaan oo kale in la ballaariyo eh, dowladda federaalka soomaaliya ayaa guud ahaan ku howlan mideynta aragtida dhinaca meediyaha iyo fariimaha bulshada ay u baahan yihiin in la gaarsiiyo ee ku aadnan dhinaca dowlad dhiska taa oo dhowaan la filayo in si rasmi ah looga hirgeliyo guud ahaan dalka
cabdifataax muun warbaahinta dalsan muqdisho
cabditax muumin ilka casa ayuu ahaa haddaba wasiirka gargaarka dowlad goboleedyada iyo sidoo kale waa wasiirada gargaarka dowlad goboleedyada iyo hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay waxaa uga furmay shirka madatashiga waa shirka madasha arrimaha bini-aadanimada warkan waxaa faahfaahinayaa cabdiwaxiid cabdulaahi daahir hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee magaalada baydhabo wafdiga guddoomiyaha waxaa kusoo dhoweeyey wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir caruush wasiiro xildhibaano ka tirsan koonfur galbeed iyo maamulka gobolka baay ujeedka wafdiga guddoomiyaha ayaa ah ka qaybgalka shir ka furmaya magaalada baydhabo kaas oo ah madasha arrimaha bini-aadanimada waxaana looga hadlayaa xaaladda bini-aadanimo ee waddanka wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir caruush ayaa wafdiga guddoomiyaha kusoo dhoweeyey baydhabo maanta oo maalin isniina bisha oktoobar labadeeda sanadka labada kun labaatan iyo saddexda waxaan joognaa garoonka caalamiga ee shaati guduud magaalada baydhabo Een, waxaan u imaanaa soo dhoweyno wafdiga hay-adda federaalka een, sadma oo hogaaminaya maxamuud iyo tiimkiisa Een, waxaa meesha la jooga xubno ka mida golaha wasiirada latalayaasha madaxweynaha odayaasha dhaqanka een, waxay xildhibaano iyo shaqaalo kale oo wasaaradaha oo u yimid inay soo dhoweeyaan een, guddoomiyaha iyo tiimkiisa Een, waxaan ku jirnaa diyaargarowgii shirkii madasha arrimaha biniaadanimada soomaaliya oo magaalada baydhabo ka dhici doonta afarta bisha Een, qabanqaabada meel fiican ay noo mari doontaa insha allah go-aano wax ku olnoo ka soo bixi doonaan guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa sheegay inuu baydhabo u yimid ka qaybgalka shirka madasha arrimaha bini-aadanimada oo baydhabo ka furmaya
waxaan runtii ka mahad celinayaa soo dhoweyntaas aadka u wanaagsan dabcan saad wasiir sheegtay shir muhiim ah oo runtii dalka muhiim u ah oo xaaladaha hadda lagu jiro oo runtii aada og tahay inay ay fooddan ugu soo hayso een, fatahaad runtii ka dhici karta dalka oo aan ognahay webiga eh, shabeelle iyo jubbana inay ugu daran tahay kaasoo runtii webiga uu maro ee dhulka hadda idinku aada mas-uul ka tihiin een, een, iyo runtii dib u xoreynta dalka oo aad ku jirtaan oon ognahay shaqada aad ka haysaan madaxweynihii federaalka oo runtii asagana aad iyo aad hawshaas ugu howlan ee, howlo runtii baaxad weyn ayaa runtii nagu soo socdo oo shirkan aan uga faa'iideysan doono aad iyo aadaan runtii idinkaga mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa guud ahaan shacabka ee, koonfur galbeed soomaaliya khaasatan gobolkan aan joogno iyo degmadan aan joogno iyo madaxweynaha madaxweyne cabdicasiis lafta gareen oo runtii aan ognahay wada shaqaynta iyo shaqada uuna gelsho iyo mar oona talada uuna siiyo iyo garab istaagga oo uga mahad celinaynaa khaasatan runtii aniga waxaan aad iyo aad ugu faraxsana inaan muddo saddex iyo afar jeer ka badan aan baydhaba imida taas waxay ku muujinaysaa baydhaba jaceylka aan u qabo iyo dadka baydhabo Eh, runtii haddana inaan shirkiyo dhowr maalin ka dhimantaa aan soo hormaro macnaha waxaan rabaa inaan wakhti idinla qaato inaan dadka baydhabo la joogo xaaladooda aan arko aad iyo aadaad u mahadsantihiin soo dhoweyntiina shirkan ayaa saddexdii bilood mar waxaa lagu qabtaa caasimadaha dowlad goboleedyada iyada oo looga hadlayo xaaladda bini-aadamnimo ee dalka waxaana shirkan uu ku soo aadayaa iyadoo laga cabsi qabo in uu dalka ka doo roobab xoogan oo wata daadad iyo fatahaado cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
deegaanada maamulka puntland ayaa maanta waxaa laga daafuray ololaha cusub ee cudurka dabeesha iyo fitamin a warkan waxaa faahfaahinaya wariyaheena xaaji ciise oo kasoo warama garoobe
adigani saaxiibkii wiiluu dhalay habaryadiis waxay dhashay afar caruura saddex yuu dilay xanuunkaas midna saasuu soconaya wuxuu yahay saasuu soconaya oo afarta waa suulaa awoowey iyadaa dishay marka ugu horeysa taada kale ka soo dilo anaa kuweyga sameyn kuwa kale soo sumay kadib baa kuwan sameynaynahay
wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa maanta degmada garowe ka bilowday ololaha cusub ee cudurka dabeysha kaasoo socon doona isniinta ilaa khamiista dhammaan degmooyinka puntland kaasoo loogu talagalay caruurta da-doodu ay ka yeedhacay shanta sano waxaana tallaalka la socday fitamin a oo la siin doono caruurta ololahan maamulka caafimaadka heer gobol iyo saraakiil ka socda xarunta dhexe gaar ahaan qeybta tallaalka ayaa ka qayb galay waxaana sidoo kale joogay saraakiil ka socday hay-adaha ay bahwadaagta yihiin wasaaradda caafimaadka puntland sida w h o iyo hay-adda unisef agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga mudane cabdirasaaq abshir xirsi oo furay ayaa kula dardaarmay xildfadlayaasha caafimaadka ee ka shaqayn doona inay ku dadaalaan sidii ay tallaalka u gaarsiin lahaayeen caruurta loogu talagalay waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
waagaas waxaa xanuunka covid adduunkuna aada u saameeyey sida maanta confinant u dhacay ayuu adduunka meel badan ka dhacay taas waxaa la bilaabay xaqiiqan covid la bilaabay ilaa intaas waa la soo waday runtii waa la xakameeyey oo maanta aad buu xakamaysan yahay number aad iyo baala helaa maanta adduunka laga helaa talaalka covid adduunka kooryada waxaana keenay hawsha aynu wadnay ilaa waqtigaas wadnay oo ilmaha la talaalayay waaga ilmihii baalahaas lagu bilaabay maanta wuxuu u dhow yahay dhowda afar sano iska badnay soo israqaata suuqa dhowr israqaat baa jira filaya adii waaga aan bilaabay oo maaragtay xilligaas kaambeynada aan bilaabanay lagu bilaabay marka waa la waday ilaa xilligaas kii nagu dambeeyey oo soo nagu soo dhawaaday anaga ku gaaran waxaa kii laba kun iyo afar tobankii lagu sheegay meelyaa cusbo oo ku dhow aag qobyo iyo jiriban udo u dhexaysa la ku taala ayaa keys keys laga helay intii ka dambeysay wax keys oo puntland soo gaaray ku jiraa laakiin gobolada kale ee adduunka ama soomaaliya qayb ka mid a qaar baan ku sheegay annagoo xabkaad macnaha xakameyn fiican baan usu gelin dadkeenu ma aqbalay in misaanka qaataan waalidkeenu ma aqbalay taasa waxa keentay inaan ka baxsano ilmahena kuyaamaan oo ay dhibaata ka soo gaadho kulaataas cudurka kooryada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacabka reer puntland oggolaanshaha iyo qaadashada ilmaha u oggolaadeen talaalka ayaa maalmahan socon doona deegaanada puntland waxaana ka qayb qaadan doona kooxo kala duwan oo xaafadaha u tegi doona waalidiinta si ay talaalka u gaarsiiyaan mas-uuliyiin kale oo ka hadlay daafuurka ololaha ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ah
magaalada ku dhex jiraanin dhammaanna laga bilaabay maanta puntland oo dhan degmooyinkeeda sulooyinkeeda si loo gaarsiiyo talaalkaas caruurta yar ee shanta sanataya ilaahay waxaa kala deenaya shan nabadgelyo ah ilaahay inoo ku dhammaystiro ilaahay matalaana waxaa kala deenaya insha allah si nabadgelyo ah ilaahay inoo ku dhammaystiro inuu iyaaka talaalka gaaro dibna-aan ku gaaro insha allah marka waxaan ka qabaa inaga maadaamanaa waalidiintii hooyooyinkii waalidiintii ardayaashii dhammaan aan marka isugu dhimin aan hawshaas carruurta qalaalkaas ku fudeeyo oo carruurtii kalaanta la siiyo oo shaqaalaha ka shaqeynaya shaqada ciyaaliin loo fudeeyo ayaan insha allah idinka rajeyna insha allah ilahina waxaan rajeyna insha allah in loo fudeeyo waa hawl taraam ee ku socday haddana insha allah waxaan rajeyna insha allah maanta insha allah sida miyaa ugu dhamaaday I would like to recognize first of all the presence of uh, our director for family healthcare, um, Mr. Abdullah Abshir Kirsi, uh, the WHO representative, uh, Mr. Ahmed Mohamed Mali, uh, Maremo Mohamed Kamal, uh, our community
warbixintaas waxa ay ahayd warbixintii xaaji ciise oo inoogu soo diray garoowe guud ahaanna warkii habeenimo waa naga intaa intaan ku kulmi doona warkan kiisa xiga waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo dhab.
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel